maamulka somalilan ayaa sheegay inay si weyn ugu diyaargaroobeen ka hortagga faafitaanka cudurka coronavirus wariyaha v o a ee hargeysa sagal mustafa xasan ayaa arrintani ka waraystay wasiirka caafimaadka somalilan cumar cali cabdulaahi walaal aad baad mahadsan tahay marka hore aad baan ku salaamayaa xanuunku sidaad sheegtay waa xanuun dunida ka dilaacay markii horeysayna jina ka soo bilaabmay laakiin dhowr cisho ka horna hay-adda caafimaadka dunidu ay sheegtay inuu noqonayo cudur bandemic oo adduunka o dhanba wada gaaraya dee innaga somalilan ahaana wadamada ugu dhow eeuu soo gaaray waa etoobiya iyo kenya wasaaraddu laga soo bilaabo markii jina lagu arkay xanuunka ilaa maanta intii awooddeena dhaqaale iyo awooddeena farsamo diyaargarow waanu ku jirnay waxaad ogeed madaxweyneha somalilan mudane muuse biixi cabdiin markii horreysayba hawshan ay soo baxday ama xanuunkan la shaaciyeyba uu goobtii ugu muhiimsaneedoo ahayd halka isku socodka dadku ay naga soo galaan adduunku oo ah madaarka hargeysa inuu tegey kormeer ku sameeyey oo islamarkaana wasaaradda caafimaadku ka howlgashay oo geysay shaqaale caafimaad oo baaritaan ku sameeya dhammaan rakaabka isticmaala diyaaradaha kala duwan ee madaarka yimaadeen halkaasaan kasoo bilownay waxaan kusoo xojisiinay inaanu sidoo kale goobaha kale baraha kale ee isku socodka dadku u badan yahay ee adduunyadu inaga soo gasho oo ugu horeeyo wajaale qoreyo cawl xariirad lowya caddo galbeedka bariga ilaa halka la yidhahdo tukaraq iyo yube iyo dhammaan goobaha laga soo galo waddanka inaynu geynay shaqaale caafimaad oo tobabaran oo la soconaya isku socodka dadka baaritaanna u sameynaya si haddiiba ilahay naguma keenay uu dhacdo in xaalad la arko xanuunka qof qaba wax looga qaban karo oo loola socon karo
wasiir ma jira qalabka shaybaadhka ee rebertastiga la yidhaahdo meelo xataa aada u diyaariseen haddii matalanba cid aada uga shakidaan cudurkan coronavirus runta waa runtaa dee laba habbaa noqonaysaa qofkii in loo hubiyo mid waa hubintaa deg degee rebertaska la yidhaha kaa imiga cusbitaalka hargeysa waanu keennay cusbitaalada kalena waanu geyn doonaa laakiin ka ugu muhiimsan waxa weeye in weli qalab la yidhaha b c r baa jiro weyn oo isagu dee u baahan tababarkiisa iyo iyo iyo qorshihiisa w h o baa nagala shaqaynaysa siday nagu wargeliyeen waa soo iibiyeen uu iman doonaa laakiin iminka waxaanu ku tiirsannahay inta badan haddiiba ilahay naguma keena shaki u yimaado in kuwa kaa la isticmaalo sidoo kale w h o lafteeduna ay naga caawinayso in gobolka ama geeska africa ha noqoto ama africa shaybaadhada ku yaalla iyagoo ay isticmaalaan ee la hubo inaynu wixii laga shakiyo hubintiisa lageeyo laakiin waxaanu filaynaa ilahay naguma keena intaa in aynu inagu lafteennu ka adni sheegaya inuu inoo yimaado o inaga lafteennu aynu awoodda baaritaanka aynu yeelanno ayaanu filaynaa dadku waxay ka cabsi qabaan oo ay inta badan ku celcelinayaan xanuunkani ilaahay naguma keenay haddii uu yimaado in oxygen aada u tiro badan loo baahanayo sidaynu wada ognahayna cisbitaalka oxyginta ku yar ma jiraan howlgallo aad ka samayseen dhinaca oxyginta iyo diyaargarowyada kale ha waa waxyaabaha badan imika aanu ka shaqaynayno lakiin waxaad ogsoonaataan dee wadamadii waaweynaa ee lahaa dhaqaalaha iyo farsamada adeegada caafimaadkuna waa adeeg horumarsan oo talyaanigu ka mid yahay hataa dee doodii jimca dhegeysanaysaan culayska saaran waad arkaysaa intuu leegyahay sababtaa fayraskani markuu yimaado diyaargarowgii hore ee talagalkii ay wasaaradaha adduunka o dhan lahayn caafimaadku waa wax ka baxsan buu noqonayaa oo ka awood badan intaa wax dheer laakiin oo yar dareemaysa de cabsi badan buu xanuunku leey lakiin marka haddana bal si loo fikiro caqli ku jiro waxaa laga yaabaa in meeshu ka bilaabmay wuuhaan bay ahayd oo magaaladii ku taalay jinaha waxaa degan koob iyo toban milyan oo qof dad ilaa dhowr iyo siddeetan kun ku dhacay haddana dhimashadu waa laba dhibic saddex waxaa laga yaabaa in boqolkii qofba laba weliba u badan dadka waaweyn ee leh xanuunada hore ee waxa weye difaaca jirkooda uu hooseeyo ilahay ma haddii xanuunkani weli carruurta yaryar oo kale kuma hadduu ku dhacana astaamo lagama arkayo markaa dee cabsidu way jirtaa qofkii naga baxay nagama go-o lakin haddana waxaa dareemaysaa dee cabsidu intay leeg tahayna ma wada ma wada leeka diyaargarow aynu sameyno waa intii awooddeenna ah wadamo badan oo marka hore dhayrsi ku jiray adduunyada maraykanku ugu horeeyo dee waad dareemaysaan inuu iyadoon la dareensanin xanuunkii uu galay oo nidaamkooda caafimaadka durba culays ku hayo marka innaga odhan mayno waynu awood baanu leenahay lakiin intii tamarteedna waynu diyaargarownay sidoo kale meesha caalamka iyo hay-adihii awal marka nagala shaqeyn jira caafimaadka waan kala xidhiirnay waxaananu filaynaa kuley ilahay naguma keenay in wixii aynu u baahanno inaynu howlaha wax kaga qabanno aynu wax ka midana heli doonno laakiin waa arrin kolleyba u baahan in la ogaado waxa ugu muhiimsan waa ka hortaga xanuunka ugu dambeyn wasiir fariinta caafimaad eed u dirayso bulshada reer somalilan meel kastay joogto maxay tahay horta soo ugu horeysa waxa weeye waxa weeye horta dee qadar baa loo dhintaa oo waxaa laga yaabaa eh, cabsidu way jirtaa oo ko- biniaadamku waxa u muuqda uu ka cabsadaa laakiin de qofka ilaahay uu xilligiisu ma dhaafi karo horta taa in la aamino in waxaan qadar lagu dhimanayo qodobka labaadna qof walba waxaa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu tilmaamaha caafimaadka ee dee adduunyaduna ay isu raacday innaguna aynu gudbinayno inuu qaato oo ah qofku inuu nadaafadda shakhsigaa ku dadaalo oo ugu horeeya faradhaqashada oo ay ugu muhiimsan tahay saabuun iyo biyo qofku inuu ku farxasho Eh, qodobka labaad oo qofku in haddii uu isku arko calaamado ama uu hindhisayo ama uu qufacayo inuu dadka ka ilaaliyo in kuficiisa ama hindhisadiisa waxa ka soo baxaya uu dadka gaadho sidoo kalena qofku hadduu isku arko calaamadaha een, eh, sheegano inuu qofku eh, is- ku dadaalo inuu dadka kale ama ehelkiisa ama qaraabadiisa uu gaadhsiiyo adeeg caafimaadna uu raadsado waxaa kaloo dadka kula talinaynaa in eh, mar walba ay la socdaan eh, wasaaradda caafimaadku laga bilaabo eh, maalmaha soo socda maalinle waxaan usoo dayn doonaa warbixin kooban oo ku saabsan xaaladda xanuunka eh, halka aynu diyaargarigu marayo sida la isaga ilaalinayo iyo tallaabooyinka tahay in la qaado taana in wasaaradda lagu xidhnaado oo dadku ay iska ilaaliyaan kutirikuteenta iyo warka aan sugnayn ee aan ka soo bixin ee wasaaradda caafimaadka ee la wareejinayo ee aad- tusaale ahaan dee waxaad arkaysaa qofka odhanaya qof ma arka xumad leh de xumadda wax jire way jirta xumaddu oo xanuun kanuun maaha wax keliya keliya te xumadda leh taana dadku inay iska ilaaliyaan inay khalkhal noocaasa ay abuuraan qofku wuxuu garan waayana inuu wasaaradda caafimaadka iyo xirfadlayaasha caafimaadka inuu weydiiyo taasaa ugu muhiimsan ugu dambeyn waxaan ka codsanaynaa bulshada inay u hoggaansamaan dhammaan tilmaamaha iyo fariimaha iyo awaamirta ka soo bixi doonta wasaaradda caafimaadka oo kulli aanu isleenahay waa danta dadka ku jirta iyo iyo dalka Eh, waxaananu aaminsannahay arrintu waxa weeyaan waa arrin qaran Eh, waxaan wixii dowladdu karaankeeda ee dhaqaale iyo farsamo iyo xiriir ay ka samayn karto way ka samaynaysaa way naga go-an tahay in dadka aynu ka ilaalino Eh, waad ogtihiin oo shalay markii loo sheegay in etoobiya iyo kenya ay arrintaasi ka jirtaba waxaanu durba adkaynay in xuduudihii isku socodkii dadka la adkeeyo baaritaanadii oo la joogteeyo oo meelo awal xataa aanaan dadka ku baari jirin baaritaanka aanu aanu adkayno xiriir baan xataa la sameynay dowladda etoobiya oon ka wada hadlaynaa sidii xuduudaha loo- wajaaloo kale oo ogtiin in isku socodku mararka qaar aanu hayn aanu habaysnayn sidii loo habeyn lahaa kulley dadaal noocaasaa socda laakiin waxa ugu muhiimsan qofku isagu inuu naftiisana ka warhayo ee fariimaha caafimaadka ee loo tilmaamayana uu uu- uu sida u qaato
kaasi waxa waa wasiirka caafimaadka somalilan cumar cali cabdulaahi oo la hadlay wariyaha v o a sagaal mustafa xasan